بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo saddexaad min suurati اlfurqaan qaala allahu tacaalaa wa huwa aladii maraja اlbaxrayni hada cadbun furaatun wahada milxun ujaajun wajacala baynahumaa barzakhan waxijran maxjuuraa waxaa laynoo soo waxaa laynoo soo tirinaya aynu soo haynay nicamtii waaweyneyd oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ina ku manaystay oo ilaahay inoo galay wa huwa ilaahay alladii allaha weeyaan maraja albaxrayni maraja diray albaxrayni labadii badood isku daray isku diray isku dhex sii daayey allaha weeyaan marajka waxaa la yidhaha waxa laysku dhex khaldo laysku dhex daro laysku dhex qoosho laisdhex geliyo ilaahay waxa weeyaan labadii badood laba biyoodoo mid kasta dhankiisa biyo badan u yahay labadaa badood ilaahay isku dhex sii daayey labadii biyood waa deris waa isku dhegan yihiin ismana dhexgelayaan oo isku darsami mayaan waa laisku dhex sii daayey iyagoo laisku dhex sii daayeyna iyagii isku milmi mayaan oo waxa weeyaan maraja albaxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzakun laa yabqiyaani waana kulmayaan barzakh baana u dhexeeya ilaahay dhex dhigay ilaahay wuxuu yidhi haadaa midkaani labadaa biyood manaa haadaa axaduhumaa bay ka dhigantay labadaa biyood mid ka mid ah cadbun mid macaan weeye furaatun oo macaankiisu daran yahay furaat biyo macaan oo macaanidiisu iyo dhadhankiisu aada u macaan yihiin weeyaan shadiid lcuduuba baa layaha macaankiisa aada u daran waa biyo markii lacabo oonka goynaya macaan wadmaya midu waa kuwaas wahaadaa midkan kalena waa midka labaade ujaajun weeyaan kuwa dhana ah milix ah ujaaj weeyaan wahaadaa midkaanna milxun soo maa waa kuwa milix ah kuwaasoo ujaajun kharaar maraara kharaar ah aada u kharaar badan misle labadaa biyood waa la isku dhex sii daayay mid waa biyo macaan oo aada u sii macaan midna waa kuwa milix ah oo dhanaan oo aada u sii kharaar wajacala ilaahay wuxuu yeelay baynahumaa labadaas dhexdooda labadaa badood labadaa biyood dhexdooda barzakhan xaajizan teedah baa ilaahay dhiga teedah shay kala teedahaya kala mancinaya kala celinaya ayaa ilaahay yeelay oo ilaahay qudradiis subxaana wa tacaala biyo biyo kale ka qaalib noqon mayaan labadii biyood kuwii mid dhadhankaas lahaa iyo kuwii dhadhankaa kale lahaa wajacala baynahumaa barzakhan baa ilaahay yeelay waxijranna ilaahay waa yeelay sharid waxijran maxjuuraa sharid la sharay waxijran satri iyo astur baa ilaahay yeelay maxjuuraa oo la manciyey labadaa biyood waa la kala ilaaliyey weeyaan isku dhex yaaci mayaan ilaaha waa midka awoodda iska leh subxaanahu wa tacaala labadaa biyood oo saa laiskugu dhex daray macnaha saa laiskugu dhex sii daayey oo dhulka ku wada jira ilaah misna saa u kala ilaalinaya wey maxay yihiin labadaa biyood marka labadan biyood biyaha hore oo macaan oo macaankoodu daran yahay waa biyowga webiyaasha roobkii da-ayay biyihiis biyayowga macaan dhammaantood biyahaas waa la cabbaa cunnadaa lagu karsadaa beerahaa lagu waraabsadaa oonkay gooyaan waa biyo macaan waa biyaha noocaasaa loo intifaacsadaa inahaasaa ka mid a biyahan kalena waa biyaha milixa ah oo dhanaan oo kharaar waa biyaha badaha badaha waaweyn biyaha fadhiya biyaha weeye waa biyo dhanaan oo milix ah oo kharaar oon qofku iska cabi karin sida kuwaan macaan u cabayo aan wax la iskaga karsan karin aan sidii la doono loo isticmaali karin mid kastaa masna faa-iidow leeyahy horta xaggee labadii biyood deris ka yihiin labadii biyood waxay deris ka yihiin baddaa gowgeeda iyo xeebta markaa ka soo dhaqaaqdid oo wax yarba aada timaadid gowga ama gebiga biyihii badda ee dhanaanaa agtooda biyo kale haddii laga faarfaaro ama ceel laga qodo biyaha kale waa biyo macaan intaasayna isku jiraan kuwaana waa kharaarkaas kuwaana waa macaankaas waxaa saa ku garanaysaa meel kasta oo badi tahay baddaas dhulka ay dhex fadhido meeshaa biyaha baddu fadhiyaan way ka hooseysaa dhulka intiisa kale marka biyaha macaan oo dhulka intiisa kale ku jira waxaa ka hooseeya meeshaan baddu ay ku jirho saa usoo socotid badda iyo biyaheedu xoogaabay ka hooseeyaan dhulka kale lowlaa ay ka sarrayn lahaayeen waxay ku soo faafi lahaayeen ceelashaan dadku ka cabayo biyahan macaan markaasay la isla saa isla noqon lahaayeen isla dhanaani lahaayeen waxaa kaloo meeshaa ku jira kuwan dhanaan laftoodu fawaa'id tiro badan baa ku jira haddii badaha biyahooda biyo macaan laga dhigi lahaa wax allaale waxa xoola ku dhimanaya ama noolo kale ku dhimanaya ayama xayawaanaadka badda ku nool oo ku dhex dhimanaya ka mid ah walu fiirso ama bini aadankaba ku dhimanaya meesha waxaas markay ku dhintaan urta ka imaanaysa baa biyahaas hadday macaan yihiin la qurmi lahayn laakiin hadda waxay leeyihiin wax jeeribskaa dilaya oo urtaa ilaalinaya oo milix biyaha dhanaan dhanaanyadooda ay dhanaan yihiin xataa badda gowyadeeda iyo dhinacyadeeda wixii kale oo yaallo oo uri lahaa dabaysha ka imaanaysabaa xataa ku filan oo difaaciisa haddii kale waxay noqon lahayd urta ka soo baxda badda ama baktiga waxa naftu kaga dhacdo awga oo tiro badan inay biyahaasoo dhan ay noqdaan biyo dhibaataysan oo uraya oo urtoodaas aan dhulka kale lagu noolaadeen marka labadaa biyood labadaa tilmaamood ba kala leeyahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wajacala baynahumaa barzakhan baa ilaahay yeelay barzakh baa ilaahay yeelay teedah baa ilaahay dhigay wuxuu kaloo ilaahay dhigay wa xijiran maxjuura satri iyo astur la manciyey oo aan labadii biyood laa yabqiyaani isku xadgudbaynin waa la kala ceshay dhulkii bay ku wada jiraan halkan ceelka laga qotayna biyihiisa waa macaan halkan kuwa ku jiro intaa tiro la egna biyahooda waa kuwa dhanaankaa cidna dejin karin ama cabbi karin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa ilaahay alladii waa allaha khalaqa abuuray min almaai biyaha xaggooda ka abuuray basharan binu aadan ka abuuray min almaai biyaha binu aadanka laga abuuray waa nudfada iyo manida ilaahay waa biyaha daciifka ah ee manida ah allaha ka abuuray basharka ka abuuray insaan wax maqlaya oo wax arkaya oo siman ee hagaagsan isku dheeli tiran biyaha daciifka allaha ka abuuray wey awoodda iska leh oo markaa fajacalahu ilaahay uu ka yeelay insaankii nasaban mid fac tirsanaya iyo wasihro baa ilaahay ka yeelay iyo mid xidid ah xidid waxaa ilaahay ka yeelay fajacalahu ilaahay bini aadamka labaa loo qaybshay ilaahay wuxuu ka yeelay qeyb ka mida nasaba kan lagu abtirsanayo nasabka ah oo raggii weeyaan fulaan binu fulaan binu fulaan abtiriskaasaa u raaca ama fulaana bintu fulaan ibnu fulaan bin fulaan abtiriskii baa saa u raacaya ilaahay wuxuu ka yeelay nasaba wuxuu kaloo ka yeelay wasihraa xidid buu ilaahay ka yeelay xididkaasi waxa weeyaan dumarkii weeyaanoo dadkiibaa waxa weeyaan xididnima halkaa ka imaanaysa laba qof ama laba dad ama laba qoys oo kala fogaa baa waxay iskugu soo dhowaanayaan xididnimadaas iyo qaraabanimadaas bayna iskugu soo dhowaanayaan marka fajacalahu ilaahay wuxuu ka yeelay nasaban iyo wasihran buu ilaahay ka yeelay ilmihii halkaa ka dhashay marka abtayaashiibuu u ekaanaya oo adeerayaashiibuu u ekaanaya oo waxa weeye dadkii kala wasiirga waxaa la yidhaha dad awal aada laamahood u kala fogaadeen oo kala tegey baa markaa waxay noqonayaan dad xidid ah isku dhow oo qaraabo ah fajacalahu ilaahay wuxuu ka yeelay oo fajcalahu ilahay markaa uu ka yeelay nasaban dawi nasab ay dukuuran kuwa lab oo lagu abtirsado aabbayaashii bay taasi raacaysaa iyo wasihraa waa inaasan kuwa dhadig oo lagu xidhiido macnaha nasabkii waa laysku garanaya waa laysku xidhiirinaya xididnimadiina maxabo iyo mawado iyo qof fog iyo qof dhow oo isku soo dhowaadaa ayay keenaysaa wa kaana rabbuka rabbigaana wuxuu ahaaday qadiiraa ilaahi mid wuxuu ahaaday qadiir ah macnaa awood badan wey qudradiisu ay kaamil tahay markau hal nudfo ama hal mani ama hal biyoo yar ilaahay ka abuuray mid lab iyo mid dhadig wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa waxay caabudayaan maabay caabudayaan maagaasoo laa yanfacuhum aan anfacayn walaa yaduruhum aana dhibayn asnaam weeyaan asnaam bay caabudayaan asnaamtaasi iyaga mana anfacayso waxuma tarayaan mana dhibayaan laa tanfac walaa tadur waa jamaadaad waa ma waa wax aan noolayn waxba ma dareemayso waxba ma arkayso waxba ma caqli ma leh wa kaana alkaafiru ilahi wuxuu yihi kan kaafirkaado gaalkaa wuxuu ahaaday dahi calaa rabbihi rabbigii dushiisa dahiiraa mid kaalmaynaya muciinan mid kaalmaynaya yuu kaalmaynayaa lishaydaani shaydaan mid u kaalmaynay insaanku waa kan kaafirkaa wa kaana alkaafiru kan kaafirkaayoo gaalkaayo wuxuu ahaaday dahiiran mid u kaalmaynaya shaydaan koo muxuu ugu kaalmaynayaa calaa macsiyati raxmaan allaha raxmaankaa caasintiisa calaa rabbihi rabbigii dushiisa oo shaydaankii iyo gaalkii baa waxay isku kaalmaysanayaan ilaahay wuxuusan raalli ka ahayn oo macsiya marka wa kaana alkaafiru gaalku wuxuu ahaaday kan kaafirkaa calaa rabbihi rabbigiis dahiiran mid kaalmaynaya oo shaydaan u kaalmaynaya oo ilaahay ka hor imaanaya oo shaydaan caawinayo gacan siinaya oo ilaahayna subxaana wa tacaala ka hor imaanaya kaasaa wuxuu noqday kii kaafirka ahaa ee gaalka aha lanna caabudidda asnaamta uu caabudaya kan gaalkaa kaalmay u tahay shaydaanka waa shaydaankiiyo wuxuu rabay loo yeelay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka nabiyullaahi moxamedo kumaanan dirin calayka salaatu wasalaam ilaa mubashiran xaalaa tahay mid bishaaraynaya mooyaane wanadiira xaalaa tahay mid digaya mooyaane labadaa tilmaamood mubashiran lilmu'miniin nebigu wuxuu u bishaaraynayaa mu'miniinta jannaati naciim buu u bishaaraynayaa wanadiiran mundiran mid digaya lilkaafiriina iyo kuwa cusaada ah maxaa looga digayaa bicadaabi aljaxiim naarta jaxiimo la yidhaahdo cadaabkeeda iyo ciqaabkeeda qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam maa as'alukum anigu idin weydiin mayo calayhi calaa tabliiqi arisaala maa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada iyo diinka gaarsiintiisa min ajrin wax ujro ah oo aan idinku weydiisanayo haba yaraatee ma jiro maxaa yeelay qur-aankan koonkao dhan baa loogu talagalay koonkao dhan shay loogu talagalay ma qof baa dhihi kara waxaasaan ku rabaa ama ku qaadanayaa koonkao dhan baaba loogu talagalay ilaa man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabila ilaa laakine man shaaa qofkii doona an yattakhida inuu yeesho ilaa rabbihi rabbigii intii ka ah sabiilaa wadda ahaan qofkii sidaa damca hee falyafcal ha sameeye hadda sidaa ha sameeyo qofkii dama alle xaggii inuu waddo wanaagsan ka samayso iimaan iyo camal saalixa la yimaado kaasi ha sameeyo ama aniga mayaa xoole idin weydiisan mayo ujro idin weydiisan mayo waxaan idin weydiisanaya oo keliya ilaahay inaa adeecdaan oo haddaan idin weydiisto ilaahay inaa adeecdaan oo a ku xirnaataan maanaa nafteeda wax idiin weydiistay idinkaan dantiinnu say ku jidhay idiin sheegay waxay ka dhigan tahay baa li adoo qof yidhi waxaan keliyo kaa codsanayaa oo aan kaa rabaa inaad xoolahaada xafidato marka qofkan wuxuu kaa rabay waxay noqotay inaad xoolahaada ilaashato xafidato adigu xoolaha adigu aad leedahay marka ma isagaa wax kaa raba adigiibuu wuuu ku leeay marka keliya waxaan idin weydiisanayaa qofkii ilaahay xaggiisa waddo wanaagsan samaysa isagay taasina dan ugu jidhaa wey waa wuxuu ku badbaadi lahaa taasi wata watawakal tala saaro cala alxayi allaha xayiga ah alladii allahaasoo laa yamuutu aan dhimanayn arrimahaadoo dhan waxaa u tala saarataa oo cuskataa allaha waaxidkaa oo axadkaa allaha daa'imkaa allaha baaqigaa alladii laa yamuut abada weligiis aan dhimanayn isagaa kugu filan isagaa kugu kaalmaynaya wasabbix ilaahay nasah bixamdihi xaalaa ku maran tahay mutalabisan xaalata mid ku laran bixamdihi ilaahay xamdigiisa wasabix bixamdihi waxaa ka nasahaysaa waxay gaaladu sheeg sheegayaanoo shuraka iyo awlaad iyo balaayadaas ay wataan wa kafaa waxaa ku filan bihi ilaahay baa kaafi ah wa kafaa bihi wa kafaa waxaa kaafiya bihi billaahi ilaahay baa kaafi ku ah khabiiraa mid hoos u og oo la socda bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda ilaahaybaa ogaal ahaan ugu filan addoommadiisa dembiyadooda cid kale loo u baahan tahay ma jirho wa kafaa waxaa ku filan bihi ilaahay baa kaafi ah bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyaashooda khabiira markaad jaariya majruurkan bidunuubidaas khabiirantaa dambaa ku tacalujinaysaa wa kafaa bihi ilaahay baa ku filan khabiiran mid khabiir ku ah oo og bidunuubi cibaadihi khabiirku ah aada ula socda addoommadiisa dembiyaashooda ilaahay baa daalacanaya ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala markaa mar haddii la yidhaha ilaahay baa og waa waciidun shadiidun waa goodi daran waa lagu ogyahay weeye watawakal cala alxayi aladii laa yamuut alladii allahaasoo khalaqa abuuray asamaawaati alladii allaha weeye khalaqa abuura asamaawaati cirarka iyo walarda ardooyinka iyo wamaa beynahumaa waxa u dhexeeya fii sittati ayaamin maalmo oo lixa dhexdood allahaas lagu leeyahay tala saaro waa allaha awooddaa ballaaran leh toddobadaas samo oo waaweyn ee saa u sarreeya halkaa kore ka lalmanaya ayna ka sarreeya ee saa usii kala sarreeya iyo ardooyinkaas saa u ballaaran oo haddaa maanta oo dhan qodaysa aadan dhinaca kale gaaraynin ardada u sokaysa iskadaa kuwo kale allah ku abuuray weeye fii sittati ayaamin fii miqdaari sittati ayaamin maalmo oo lixa qadarkood maalmaha dib baa laga abuuri doonaa markaas maalmaha nisaan uma jirin qadarka hadda maalmuhu ay yihiin oo kale maalmaha adduunka lix maalmood oo kale qadar la-eg allah ku abuuray wey uma intaa ka bacdina ilaahay marka waa waa awooday baa la yidhaha hal ilbiriqsi inuu samaawaadka iyo ardooyinka iyo waxaanoo dhan saa ugu abuuro walaakine callama khalqahu ilaahay khalqigiisu wuxuu barayaa alrifqa waatahabut tartiibta iyo kaasiinyaha iyo inaadan isdhihin hawl oo dhan hal mar daqiiqad ku qabo saa wuxuu kugu kala jadwalaysan yihiin tartiib tartiib aa saa awooday araxmaan uma intaa ka bacdina istawaa ilaahay waa ekaaday cala alcarshi buu ku ekaaday istiwaaan yaliiqu bihi istiwe iyo ekaansho yaliiqu bijalaalihi ilaahay laa-iqu ah subxaanahu wa tacaala taasina waa taas uma istawaa cala alcarshi alraxmaanu huwa ilaahay alraxmaanu wey mubtadahasaa ugu soo qadartay alraxmaanu huwa ilaahay alraxmaanu icraabo kalena waa jiraan ilaahay waa midka raxmaanka naxariista badan wey fas'al weydii bihi ilaa bihi bimaa dukira fasal weydii bihda meesha u noqonayso iyana aqwaal iyo tafaasiir baa ku jira fasal weydii bihi bimaa dukira waxa la soo sheegay ee cirar abuurkooda ee dhulal abuurkooda ee waxa u dhaxeeya ah arrimahaas waxaa weydiisaa khabiiraa mid ku ogaal badan kaasina waa kee huwa allahu waa ilaahay fas'al bihi weydii khabiiraa bihi bimaa dukira waa markaati ama waxaa la yidhi bihida ilaahay baa ha loo celiyo addamiiru yacuudu ila allah fas'al weydii bihi billaahi khabiiraa ama waxaa la yidhi bihi bimacnaa canhu fas'al weydii bihi canhu khabiiraa waana ilaahay subxaanahu wa tacaala waidaa qiila markii la yidhaahdo lahum iyaga usjuduu u sujuuda liraxmaani allaha raxmaana u sujuuda markii la yidhaahdo kuwa gaaladaa wey allaha naxariista badan allaha u sujuuda markii la yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan wama raxmaanu raxmaan muxuu yahay maabay weliba ka cabirayaan wamaa wama raxmaanu raxmaan waa kuma haa man huwa raxmaan iyagaa dhahaya gaalada qaala fircaanu wamaa rabbulcaalamiin rabbulcaalamiin muxuu yihi waana maxay leeyihiin wama raxmaanu raxmaan muxuu yihi saasay dhahaya war allaha raxmaanka u sujuuda markaasayba waxay keenayaan si istifhaam cid aan waxaba aqoonba raxmaanna kumuu ahaa bay dhahayaan anasjudu ma waxaanu sujuudaynaa limaa mayaanu sujuudaynaa ta'murunaa aadna amraysid inaa u sujuudno isaga annagoo aan aqoon cid aanan aqoon inaan amarkaada iska qaadanno iskaga sujuudno mayaana amraysaa anasjudu ma u sujuudaynaa limaa midka ta'murunaa aadna amraysid bisujuudi lahu kaana amraysid inaan u sujuudno ma iskaga sujuudaynaa min hayri an nacrifahu annagoo aana garan na garansiin marka hore oo wama raxmaanu baanu ku weydiina raxmaan muxuu yihi haa saasay ku hadlaya ilaahay wuxuu yidhi wazaadahum wuxuuba u ziyaadiyey hadalkaas hadalkaas wuxuu u ziyaadiyey nufuuraa cararid iyo bucdan fogaansho diinta ay kasii fogaadaan allaha raxmaanka u sujuudadi waaba sii fogaadeenba markii la yidhi sidaas wazaadahum wuxuu u kordhiyey ya haada alqowl qowlkaa isagaa nufuraa ayuu u ziyaadiyey ama u kordhiyey sidaas ayaa lagu keenay iyadana qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka aladii jacala fi samaa'i buruuja tabaaraka waxaa khayrkiisu batay tabaaraka waxaa khayrkiisu batay tamajada wa tacadama waxaa sharfoobay waxaa weynaaday waxaa khayrkiisu batay alladii allaha jacala yeelay fi samaa'i samada dhexdeeda buruuja burjiyaal yeelay ilaahay wadooyin la maro buruuj ah wasamaa'i daati lburuuj allaha buruujtaas samada yeelay allahaas baa khayrkiisu bato laba iyo toban burji oo magacyo leh oo laba iyo tobankaas burji kawaakibta ama sabcu sayaara toddobada wareegta ay marayaan oo midba qadar ku hooyanayo joogayo allaha yeelay jacala fi samaa'i samadaas buruuj yeelay والqmر qadarnaahu manaaزila kul fii falkin yasbaxuun allahaas baa khayrkiisu batay oo wajacala yeelay fiihaa dhexdeeda samadii siraajan baa ilaahay yeelay siraaj mid iftiin badan waa qoraxda iyo waqamaran dayax baa ilaahay yeelay dayaxaasoo muniiro nuurayo ifaya habeenka mugdiga noqon lahaa markii dayaxu jiro buu ifinaya marka nuurka qoraxda macnaha qoraxda iftiinkeeda iyo nuurka dayaxu waana iftiin iyo iftiin waana kala duwan yihin maalintii iftiinka jira iyo markii dayaxu jiro iftiinka jira waa kala duwan yihin midna siraaj baa laga cabiray siraaja midna waxaa laga cabiray muniira saas bay kala yihin marka markii gurigan la dhisay oo dhulkii saa laynoo ku goglay oo saanqaabkankan cirkaan sameeyey wixii oo dhan mugdi lama dhigin si aan layskugu baabi'in si dadka masaalixdoodii ay taam u noqoto maalintiina iftiinkaanaa jira habeenada dayaxaana iftiinkaanaa jira saasaa ilahay noo ka dhig wahuwa ilaahay misnaa aladii allaha wey jacala alleyla hameenka ka yeela iyo wanahaara maalinka khilfatan ilaahay midka ka yeelay wey kuwa isdaba marmaraya isla cirbinaya waxa weeyaan maalintiibaa imaanaya iftiinkiisoo la imaanaya maalin inay tahay waxaan ku garanaynaa maalintii iftiinkeedii bay wadataa waagii baa beriyey iftiin wey markay dhammaato iyadoo maalinta dhammaadkeeda iyo hameenka imaatinkiisa aan wax faasila u dhaxayn isla markiiba waxaa la cirbinaya hameenkii waaba hameenba iftiinkii maanta jiray meey hadhowna sida hameen iyo mugdi u jiro ama hooskaas u jiro baa waxaa imaanaya iftiinkii maalinta mugdigii waa la laabaya waa isla cirbinaya khilfatan baa ilaahay ka dhigay taasi waa macno waxaa kaloo leeyihi ilaahay wuxuu ka dhigay imaamu dabari baa dhahaya hameenka iyo maalinka midkood mid buu ka khaliif noqonayaa waa maxay qofkii shay uu samaysan lahaa hameenkii caawo kale maalan uu dhaafo biri buu soo haleeshanaya maalintii shay uu qaban lahaa qofkii uu dhaafona hameenkii buu soo haleeshanaya mid kuu khaliif noqonayo wixii midkood ku dhaafay aad shaqadiisii cibaadadii wixii ku dhaafay aada gadaal ka soo kala imaan kadhig baa ilaahay kaaga dhigay khilfatan baa ilaahay ka dhigay liman buuna ilaahay uga dhigay araada doonaya an yadakara inuu waansamo yatadakar biaalaa'i illaah nicamta ilaahay inuu ku tadakuro oo ku tafakuro oo amase araada doonaya liman araada qof doonaya shukuro shukri naqib iyo mahadcelin ilaahay nicamtiisa iyo raxmadda u galay inuu ilaahay uga shukriyo qofkii doonaya habeenkiina waa wax weyn haddii habeen isku bixisa laga dhigo lama noolaadeen maalin isku bixisa haddii laga dhigana lama noolaadeen adduunka maanta meelaha labadooda midkood badan yahay oo ama qoraxdu aysan ka dhacayn ilaa marmar yar mooyaane ama maalintoodu laba saddex saac tahay ama ama maalintii qoraxda iska taagan tahay o iska joogto oo habeenkoodu yar yahay oo afurkoodii iyo suxuurtoodii iyo cishahoodii iyo taraawiixdoodii iyo waxoodii oo dhan wax laba saac oo kale iyo wax ka agdhow ee qofkii wixii o dhan iskugu imaanayaan ay tahay waxay cabasho iyo dhib qabaan ama ay ka sheeganayaan ama hadba ay su-aal iyo masalo keenayaan wax yar maaha ilaahay marka wuxuu ka dhigay subxaanahu wa tacaala sidaan buu inoo ka dhigay marka wa huwa ilaahi aladii allah wey jacala leyla iyo wanahaara khilfatan ka dhigay liman kan araada doonaya an yadakara inuu waansamo wacdoomo oo amase araada doonaya shukuro midka doonaya shukri naqib iyo mahadcelin ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay nicamtaa u galay uu ku xamdiyo uu ku shukriyo darsigeennu intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب